bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi maxamed jimcaale wada soomaaliyeed shirka ka furmay magaalada muqdisho horta marka koowaad looma dhamma waa afar nin iyo nin maamul goboleedyadii kaleo dhan waa maqan yihiin waxaa kaloo jira waxa ay ka hadlayaanu wax soomaaliya dan u ah maaha ee waa iyaka dantooda aniga waa isla dhacaynaa iyo halhal sanaan inkugu daraa waxaasay isku hor fadhiyaan wax dan soomaaliyeeda oo laga hadlaana ma jirto waa intaas arrintoo meesha ka jirtaa wax kale meesha kama jirto
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed maxamed yuusuf axmed naaji dhadaambi ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddii aan ka ra'yi dhiibto shirka wadatashiga madasha soomaaliyeed ee qaranka oo ka furmay magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya waxaan leeyahay kolley shirkaas looma dhamma waayo waxaa ka maqan maamul goboleedyada loogu talagalay inay ka wada hadlaan aayaha dalka oo ka tashtaan oo ah puntland puntlandna maanta wax kasta oo ka soo baxay shirkaas waxaa waaye shir micnaha loo dhan yahay ma ahano way ilaalaysaa waayo way qaadacaysaa waxaan loo dhammayna waxaa waaye lagama bahalkeeye karo lagama wada hadli karo lamana qaadan karo marka waxaa fiicneed intaana shirka lagu degdeginoo la furin in odayaal iyo uqaal loo diro ama dowladda federaalka soomaaliya ka socota iyo maamul goboleedyada kaleeto oo matalayaan in ay micnaha ay soo qanciyaan maamulka puntland ay timaado markii shirka ay timaado lasoo qanciyo wax allaale wixii ay ayadana wada hadal ay u baahan tahay lagala hadlo markii shirkaas oo dhammaado ama intoona furmaynba ka horba oo la qanciyo la yidhahda haye waa wada hadlaynaa wax alla waxaad adiga u baahantaha ka wada hadlaynaa kabacdina aayaha dalka laga wada hadlo wabillahi towfiiq aniga calixaashi maxamed sahal baa la yidhaahdaa wasiir hore khayr baan ka rajaynaynaa madaxdii soomaaliyeed intii ugu badnayd meeshii bay iskugu yimaadeen qayb ka maqanina kolle way jirtaa ayagana inay ka soo qayb geli doonaan baan rajaynaynaa haddii la yidhahda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu horta waa cabdisalaan cabdulaahi cabdi angola shirka ka furmay madasha qaran ee muqdisho ka furmay isteydyada iyo dowladda federaalka aad baan ugu rajo qabaa aniga shaksi ahaan waxaan ka filinayaa ina ididiilo dalka horumar gaarsiin karta ah kolley waxaa adduunku wey jiraa individual intersist wax la yidhaha jiro dana shaksiyadeed maadaama hadda hogaamiyaha puntland siyaasadiisu inuu macnaha isdiidan tahay madaxweynaha hadda jira waxaan dhihi karaa marka waa dan shaksiyaan dhihi karaa ee mid guud maahan marka wax micnaha ma samaynayso haddii ay fadhiyaan maamulada kale haddii ay fadhiyaan because minority majority waaye intii badneed way fadhisaa waxa ka soo baxane qofka ku nool gobolka hiiraan ku nool ama gobolka banaadir ku nool ama jubbada hoose ku nool iyo kan ku nool bari ku nool ama nugaal ku nool waa isugu mid shacabku wax allaale meeshaas wixii ka soo baxo dan shacab ayaa laga shaqaynaya ee lagama shaqaynayo dan siyaasi ama dan shaksi lagama shaqaynayo meeshaas waxaa ka soo baxayane waxaan rajaynayaa aniga sida shaksi ahaan aan aaminsanahay in ay ka soo baxayso wax soomaali dan u ah inay ka soo baxaysaan rajaynaya insha allah haduu la idhahdo